ibrahim waa ku salaamaya marka koowaad adigo v shaqaalaha v o dhammaantiin arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay ninka odaga ahay oo reerka lahay oo dili rabeenna ilaahay ka fatiyey lasoo qabqabtay hub lagu soo qabtay ayagoo sito hubkii dadka ay ku leynayeen lagu soo qabtay ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda al-shabaab qeybta amniyaadka uu ka mid yahay waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro
dadkaasi inay shabaab ahayn maxaa ku xaqiiji karaysaan waxaa nala soo xiriiray ehelada raggaasi oo v o e da la soo xiriiray arrimahaas nimankaas shabaab bay ahaayeen saddexdan nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bustoolad laba bustoolladoo midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen iyo bambooyin way qirteen codkooda waa duuban yahay idaacadaha laga sii daayo ayagoo hadlahayo odagii ay bambada ku tuureen oo xaruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiiyey taa way caddahay ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana al-shabaab yahay taliyaha nabadsugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa kusoo eedeeyey nimankaas lama socon maalmo dambe oo dhow baa la qabtay raboodkiisaan annaga hayne maana arag inuu saas yaho raboodka ayagaana soo siiyey caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay kusoo eedeeyaan inay al-shabaab yihiin ama xiriir la leeyihiin annaga ka dawlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahay baa ah sidaasaan ku aaminaynaa baaritaanna waa lagu samayn xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saare nimankaas xabsigaa lagala baxay waana la dilay waxaana dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsigay ku jiraanoo waa xirxiran yihiin
wasiir maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee la laayay
eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay xanuunkiisuu leeyahay laakiin waxaan rabnaa ehelada iyo dadka soomaaliyeedba inaan usheegno shalana aan usheegno idaacadaha localka nooga hadalnay aniga wasiirka amniga marka koowaad dembiga la galay oo ugu horreeyoo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas la laayay oo dhalinyarada marka koowaad inay kamid noqdaan kooxda al-shabaab marka labaad waxaa dembi ah in maxkamad la-aan la dilo oo dad shaksiyaada ay go-aan ka gaaraan yaa dembi ah labadii dembina insha allahu tacaala mid walba dhinaciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaalla ugu dambaystii wasiir maalmihii ugu dambeeyey gobolka dhaqdhaaqa military ayaa ka jiray guud ahaan gobollada jubbooyinka si al-shabaab looga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka maxaad nooga biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo howlgalkaas wuu jiraa wuuna socdaa meel fiican ayuuna marayaa xibno ka mid ah dawladda labadeeda gole golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka geda hadda ku sugan dawladda qeybteeda kalena waxay ku sugan tahay jubbada hooso sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta aad hadda weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan jubbaland insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa wuuna socdaa